munaasabad maanta lagu qabtay madaxtooyada somalilan oo ka qayb galeen dadyow kala duwan oo u badan ganacsato iyo siyaasiyiin ka kala yimid dalalka imaaraadka carabta somalilan iyo guud ahaan inta danaynaysa ballaadhinta dekedda magaalada berbera ayaa lagu qabtay xarunta madaxtooyada ee hargeysa guddoomiyaha shirkadda d b weld suldaan axmed bin suleymaan oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay muddadii ay gacanta ku hayn dekedda magaalada berbera ay ballaadhiyeen islamarkaana ay korodhay tirada maraakiibta kusoo xidhmasa waxaa sidoo kale uu tilmaamay in muddadaasi ay suurto gashay inay magaalada berbera soo jiidato maalgashiyo magaalada gudaheeda ah shaqo abuurka iyo tababarka shaqaalaha ayuu sidoo kale tilmaamay in muddadii gacantii ay ku hayeen dekedda berbera ay horumariyeen gasta kale madaxweynaha somalilan muuse biix cabdi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday muhiimadda shirkan iyo kaalinta ganacsatada ay ku leeyihiin horumarka waxaanu soo dhoweeyey guud ahaan dhaqdhaqaaqyada nabadda iyo maalgashiga ee ka socda mandaqadda geeska afrika waxaanu tilmaamay sida uu hadalku yidhi in imaaraadka carabta iyo shirkadda d b weld ay ku dhiiradeen inay maalgashi ka sameeyaan somalilan intaasi kadib ayaa shir jarayd ay wada jir ugu qabteen madaxweyne biix iyo guddoomiyaha shirkadda d b weld warbaahinta caalamiga oo ay v o a qayb ka ahayd waxaa weydiimihii la weydiiyey ka mid ahaa sababta aanay mas-uuliyiinta etoobiya goobjoog u ahayn heshiiskan waxaanu madaxweyne biix oo ka jawaabay ku tilmaamay ina dowladda etoobiya mashquul ku ahayd shirweynihii sbaisiga xisbiyada talada dalkaasi haya mar guddoomiyaha d b weld la weydiiyey lacagta maalgashiga ay bixiyeen dowladaha somalilan etoobiya iyo d b weld waxa uu sheegay in dhinac waliba maalgashigiisu noqonayo inta boqoleyda ah ee wadaagga ama saamiga ay ku leeyihiin heshiiska sidoo kale master suldaan axmed bin suleymaan ayaa la weydiiyey muhiimadda ay dekedda berbere u leedahay iyaga iyo mandaqadaba waxaanu tilmaamay in mandaqada geeska afrika iyo dalalka kaleba ay baahi u qabaan inay helaan dekada casri ah kuwaasoo uu sheegay in daraasad ay sameeyeen d b weld ahaan ay ku ogaadeen baahida jirta waxaanu soo hadal qaaday baahi uu sheegay in etoobiya lafteedu u qabto inay hesho dekada ku filan shacabkeeda guddoomiyaha d b weld waxa uu sheegay in etoobiya qorshahan ay soo dhoweysay islamarkaana markii dambe ay heshiis la galeen dowladda somalilan isagoo tilmaamay inay maalgelintani keentay taariikhda iyo ahaanshaha muhiimadda goobeed ee berbera ku taallo sida uu hadalka u yidhi taasoo uu sheegay inay ku sinaan in ka badan siddeed boqol oo sanno ka hor ay ahayd dekad muhiim ah waxaanu sheegay in maalgashiga iyo ganacsiga saldhigiisu yahay amniga taasoo uu tilmaamay in dowladda somalilan ilaalisay sida uu hadalka u yidhi waxaanu nimid sanad ka hor waxaanu ka shaqaynay horumarinta dekedda waxay noo ahayd waayo aragnimo wanaagsan waan ku faraxsannahay inaan sheego d b weld ahaan oo keliya ma aha ee cid kasta oo maalgashi samaynaysa inaan u sheego in dowladda somalilan heer kastoo ay tahayba inay diirigelinayso maalgashiga taageeraysana maalgashadayaasha oo ay hagayso marka aanu bilownay waxaanu qof walba kala kulannay iskaashi iyo caawin suldaan axmed bin suleymaan waxa uu sheegay in hannaanka siyaasadeed ee ka jira somalilan uu saamaxayo maalgashiga sida uu hadalku yidhi waxaanu tilmaamay muddadii ay gacanta ku hayeen dekedda berbera inay hormariyeen oo ay ballaadhiyeen qaybta kaargooga waxaanu sheegay in goobaha kaydka ama isku xidhka dekedda berbera iyo dalalka wixii kasoo deka dekedda la gaadhsiin doono ay rajeynayeen inay noqdaan gooba ay ka mid yihiin magaalooyinka diridhabe ee dalka etoobiya iyo sidoo kale magaalada kigaali ee dalka ruwanda kuwaasoo ugu sii qaybin doona dalalka dekedaha berbera isticmaali doona ama agabkoodu gaadhi doonaan sida uu yidhi sida dalalka malaawi ruwanda iyo kongo mar la weydiiyey khilaafkii u dhexeeyey jabuuti iyo d b weld waxauu suldaan axmed bin saleymaan ku jawaabay jabuuti waxay ku jirtaa maxkamad waxaana maxkamadda ka socda doodo badan waxaanu u daynaynaa nidaamka sharci waxaanuse qaadi doonaa tallaabo kasta oo aan ku ilaalinayno xuquuqda dadka saamileyda ah joojina mayno ilaa aanu ka sugayno in d b weld sharciyan ay hesho maagdhow iminka kama hadlay inaan dib ugu noqonayno jabuuti sababtoo ah waxay samaynayeen way sameeyeen mana maalgelin doonno dalkaas jabuuti xadka ayay ka gudubtay waxaanay maanta taasi ka dhigtay jabuuti oo keliya maaha ee afrika oo dhan meel khatar ah taasoo macnaheedu tahay in cid kasta oo doonto inay maalgashato ama dekad dhisto oo lacag soo amaahato bangiyadu inay weydiin doonaan dulsaar aada u badan sababtoo ah suurtagalnimada inay dowladdu la wareegto maanta ayaa arrintaasi dhab u dhacday weliga ee tanoo kale dunida kumaanu arag madaxweyne biix oo la weydiiyey dareenada kasoo noqday heshiiska d b weld iyo somalilan ayaa maruu luuqadda af soomaaliga ku jawaabay waxaa hadladiisa ka mid ahaa wuxuu ku xiran difaaca dalka may tiri haddii d p gu iyo cid kala toona haddii aanay boqol kiiba boqol hubin sirwaska dalka markaa taas waa bractica oo waxaa qaban cid laga baday cid barashan ama culays lagu cadaadin karta dalka yaga waxaanu ka qaban siyaasiya ganacsi ahaan diblomatica lama jirto umalayn maayo imka in jirto dawlad ay naga dhexayso colaad aan isu cusub dalka gudihiisa haddaad daran tahay soomaaliya oo dhowr jeer soo farageysay waa braf waa hadal midaha loo dhigi saameyn naguma le hadalkooda afku maa la iska xumeeyey dee aha soo socdana waxay geliyeen colaad iyo cadaawad la isugu qaado markaa wuu difaacan yahayo dalka madridsku xulay cidna looga maqmaayo dhinacye b d p wardawan ceed saas kulaga soo baxdaa etoobiya laga soo baxda markaa qof waliba mas-uuliyada dalkiisa ayuu laga suliya day dhaqaale tahay day sharciga weshiya tahay day skulatiga meesha tahay markaa nagu boqol kiiba boqol baa la socdaa madaxweynuhu wuxuu sheegay inay higsanayaan inay dekada berberi noqoto albaabka dhoofka iyo soo dejinta ah ee dalal badan oo afrika ah munaasabadani maanta ayaa daba socotay munaasabad la mida oo shalay lagu qabtay magaalada berbera oo lagu dhagax dhigay ballaadhinta dekada magaalada berbera oo si rasmiya loo bilaabay